بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله باب الامر بتعاهد القران والتحذير من تعريضه للنسيان wuxuu baabu yahay alamr bitacaahudi اlqur'aan in lays amro ilaalinta iyo xifdinta qur'aanka wataxdiir iyo in layskaga digo min tacriidihi in qur'aanka loo bandhigo linisyaani hilmaam can abi muusa radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal tacaahaduu hada اlqur'aan qur'aankan xifdiya oo ilaaliya fawalladii nafsu muxamadin biyadih waxaan ku dhaartay allaha naftu maxamed ay gacantiisa ku jirtee lahuwa qur'aanku ashaddu waa ka daran yahay tafallutan xagga fakashada iyo baxsashada min alibili geela waa ka daran yahay fii cuqulihaa oo xariggeeda ku jirta geela xihan waxaa ka fakasho badan qur'aanka muttafaqun calayhi wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama qaala wuxuu yidhi inamaa mahalu saaxibi اlqur'aan qofka qur'aanka u saaxiibkaa tusaalihii ka mahali اlibili waa geela oo kale almucaqala ee la xihay in caahada calayha hadduu xafidow ilaaliyo qur'aanka ama in caahada calayha hadduu geela dhowro ou ilaaliyo amsakahaa waa haynaya wa in aطlaqahaa hadduu daayana dahabat way tegaysaa yacni geelu waa baxsanayaa haddii la ilaaliyo waa hakanaya haddii la sii daayana waa baxsanaya qur'aankuna waa sidaas oo kale qofka qur'aanka xifdisan wuxuu la mid yahay qof ilaalinaya geel xirxiran oo la xihay geelaasi haddii xarigga laga daayo waa baxsanaya haddii xarigga lagu ilaaliyana waa la haynaya waa la ilaalinaya qur'aankuna waa sidaasoo kale ilaalinta qur'aanka iyo xarigga qur'aanka lagu xirayo waxaa waaye muraajacada iyo akhrinta qur'aanka la akhrinayo iyo qofka inuu qur'aanka marna dhegaysto marna uu akhriyo marna loo dhegaysto qur'aanku wuxuu ku sugnaan karaa in laga warqabo qur'aanka bacda xifdihi in la hilmaamo waa nicma uu qofku ku gaaloobay waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala uu qofkaas siiyey oo uu ku gaaloobay uuna u bandhigay dayaac iyo inay nicmadaasi ka zuusho waxayna yidhahdaan culammadu qofku waa dembaabayaa hadduu qur'aanka hilmaamo waa aasim gaar ahaan haddii qur'aanka uu ku hilmaamo arrimo adduunyo awgeed waxay ka soo reebeen haddii mararka qaar qofka qur'aanka uu hilmaamo asigoo ku mashquulsan umuuraha diinta kaa waxay yidhaahdeen waa suuragal in loo cudur daaro ayadoo maca daalika asiga laftirkiisa looga baahan yahay inuu qur'aanka ilaaliyo laakiin waxaa sii daran oo ku dembaabaya waa qofkii qur'aanka lumiya arrimo adduunya dartoodna u lumiya tijaaro iyo ganacsi iyo wax la mid ah inuu qur'aanka u lumiyo baabkaani marka nawowi raximahullah wuxuu u baabeeyey in la is-amray qur'aanka in la dhowroo la ilaaliyo amarkuna xadiidka waa axaadiista waa ka muuqda tacaahadu hada alqur'aan waa amar mucaahadaduna waxay culimmadu ku fasireen xifdi iyo ilaalin inay tahay yacnii qur'aanka ilaaliya oo ka warqaba oo ku dadaala siduusan u baxsa lahayn waa bacda xifdihi markii la xifdiyo kadib wuxuuna nebigu calayhi salaatu wasalaam noo sheegay qur'aanku inuu aada u baxsan ogyahay arrintaasuna waa waaqic oo qofka xaafidka ee qur-aanka xifdisan hadduusan qur-aanka ilaalin uusan muraajacayn waa lumaya wuxuuna uga lumayaa si tartiib tartiiba markaasuu markii dambe wuxuu arkayaa asoon qur-aankii gacan ku haynin muddo yar kadib wuxuu arkaya qur-aanka badankii inuu tegay marka hadduu qofka qur-aanka xifdiyo waa nicmo weynuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala nicmadaasuna waxay uga baahan tahay inuu ilaaliyo uu ka warqabo baabu istixbaabi taxsiini الsawti bاlqur'ani wa طalabi اlqira'ati min xasani الsawti wاlistimaaci laha wuxuu baabu yahay istixbaabi taxsiini الsawt istixbaabka iyo sunanimada in codka la wanaajiyo bilqur'aani qur'aanka codka lagu akhrinay in la wanaajiyo wa talabi alqiraa'ati iyo in qiraa'ada laga dalbo min xasani sawti mid codkiisu wanaagsan yahay waalistimaaci lahaa iyo in qiraa'adii la dhagaysto intuba waa sunna can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yaquulu dhahaya maa adina allahu alla ma dhagaysan lishayin shay maa adina intuu dhagaysta linabiyin nebi nebigaasoo xasani sawti cod qurxoon yataqannaa bilqur'aan oo qur'aanka codkiisa ku wanaajinaya yajharu bihi oo la jahraya qur'aanka muttafaqun calayhi macnaa adina allah ay istamaca wa huwa ishaaratun waana ishaaro buu yidhi ila alridaa waalqabuul wuxuu ishaarayaa buu yidhi raalli noqosho walqabuuli iyo aqbalid macnaa maa adina allah ayuu wuxuu rabaa inuu ku fasiro in dhagaysiga la sheegay bimacna aridaa waalqabuul ay tahay waana ta'wiil aan sawaab ahayn nawowi raximahullah waa ta'wiiliyey xadiidkan axaadiidta sifaatka ku saabsanna daahirkooda lagu ximbaaraa maaha in la ta'wiiliyo xadiidkanna wuxuu tusinayaa allah subxaana wa tacaala inuu si gaara u daneeyo dhagaysto nebi cod qurxoon oo qur'aanka akhrinaya inuu allah subxaana wa tacaala si gaara u danaynayo taa macnaheeduna waxa waaye cod qurxintu inay tahay sunna qofkii cod qurxoon ee qur'aanka yani akhrinayana in la dhagaystaayo waa mashruuc oo loo dhag raariciyo maxaa yeele saameyn ayuu leeyahay markuu qofku cod qurxoon yahay qur'aankan uu akhrinayo dadka mustamiciinta ee dhagaysanaya saameyn badan uu ku leeyahay wacan abi muusa alashcari radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waslama qaala lah nabiga calayhi salaatu wasalaam abuu muusa buu wuxuu ku yidhi laqad uutiita waxaa lagu siiyey mismaaran min mazaamiiri aali daawuud laqad uutiita waxaa lagu siiyey abuu muusow mismaaran cod qurxoon min mazaamiiri aali daawuud oo cododkii qurxoon ee aali daawuud ka mid ah ayaa lagu siiyey daawuud aad uu cod qurxoonaa marka cod qurxoon oo midkii daawuud la siiyey ka mid ah ama la mida ayaa lagu siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sidaa leeyahay wuxuu dhegaystay qiraa'ada abuu muusa alashcari radia allahu canh mutafaqu calayhi wa fii riwaayati limuslim ana rasuula allahi sala allahu alay waslama qaala lah nabiga calayhi salaatu wasalaam abuu muusa wuxuu ku yidhi low ra'aytanii haddaad i arki lahayd wa ana astamicu liqiraa'atika anoo qiraa'adaada dhegaysanaya albaarixata xalay qiraa'adaada xalay anoo dhegaysanaya haddaad i arki lahayd abuu muusa macnaha xal aan aad ugu dheg raaricinayay oon u dhegaysanayay qiraa'adaada nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa cajabisow jeclaystay qiraa'ada abuu muusa alashcari abuu muusa alascarina waa min quraa'i asaxaaba saxaabada quraa'adoodii ayuu ka mid ahaa waana cod qurxoonaa radia allaahu canhu nabiga calayhi salaatu wasalaamna markuu hadalkan ku yimi wuxuu ku jawaabay haddaan ogahay rasuulka ilaahay oo inaad i dhegaysanayso la xabartuhaa laka taxbiiran waa kuusii qurxi lahaa buu yidhi codka haddaan ogahay inaad qiraa'adeeda dhegaysanayso codkaas aan ku akhriyo mid ka qurux badan aan ku akhrin lahaa si aan kugu raaxeeyo oo qiraa'ada aad yo aad aad ugu laabqabowsato albaarixa waa xalay culammada qaar waxay yidhaahdaan waxaad dhihi kartaa albaarixa markii aad joogto maalinka gelinka dambe kelimadda albaarixa markaad isticmaalayso waxay leeyihiin maalinkaasi gelinkiisa dambe inaad joogto waay laakiin haddii aad gelinka hore ku sugan tahay habeenkii aad soo dhaaftay waxaad leedahay alleyla baarixa dhihi maysid bay yidhahdeen maadaama aad weli gelinka hore joogtid culammada qaarna waxay leeyihiin oo ka mid a culammada luqada labaduba waa yacni gelin hore iyo gelin dambe haddii labada midkaad joogtidba waxaa leedahay albaarixa habeenkii tegay waxaa la yidhahdaa albaarixa haddaad subaxdii joogtana waad u isticmaalaysaa haddii gelin dambe aad joogtana waad u isticmaalaysaa sida sawaabka marka labadu waa bannaan tahay bimacnaa inaad gelin hore iyo gelin dambeba albaarixa aad tidhaahdo waa arrin kuu bannaan xagga luqada وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال وحيدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وحن مغلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخري في العشاء بالتين والزيتون عشي ووحو أخري والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه مما قلبه إلى أحد أحسن ونأحسن صوتا حق عدك minhu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam qof ka cod qurxoon ma maqal ama ma dhegaysan wa can abi lubaabata bashiir ibni cabdilmundir radia allahu canh ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man lam yataganna bilqur'aan falaysa mina man lam yataganna bilqur'aan falaysa mina qofkaan codkiisa ku qurxin qur'aanka falaysa mina nagama mid ah rawaahu abu daawud biisnaadin jayid wa macnaa yataganna yuxasinu sawtahu bilqur'aan qofkaan qur'aankiisa ku wanaajin codkiisa oo cod qurxoon aan qur'aanka ku akhrin falaysa minaa nagama mid aha xadiidkaana waxaa laga qaadanayaa qofka markuu qur'aanka akhrinayo inuu ku akhriyo intuu awoodi karo inuu codkiisa ku wanaajiyo bilqur'aan oo cod qurxoon uu qur'aanka ku akhriyo wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lilnabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu yidhi iqra' calaya alqur'aan qur'aan igu dul akhri faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah aqra'u calayka wacalayka unzil aqra'u calayk ma qur'aankan kugu dul akhriyaa wacalayka unzil walxaal calayka dushaada unzila qur'aanka lagu soo dejiyey ma adigoo qur'aanka lagugu soo dejiyaan anugu kugu dul akhrinaya qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam innii uxibu aniga waxaan jeclahay an asmacahu inaan qur'aanka dhagaystoon ka maqlo min hayrii aniga hayrkay faqara'tu calayhi waxaan ku dul akhriyey suurata annisaa xataa ji'tu ilaa aan gaaray ilaa haadihi alaaya ilaa aayaddan aan ku imid fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida qaala wuxuu yidhi xasbuka al'aan yacnii intaa ku ekay oo halkaa ku joogso intaanaa kugu filan aayaddan markuu soo gaaray arrinku siduu noqonayaa idaa ji'naa min kulli ummatin haddii ummad walba xaggooda aan kala nimaad bishahiidin mid ku markhaati kaca waa ummad walba nebigeeda wa ji'naa bika adigana aan kula nimaadno calaa haaulaa'i shahiidan adigoo kuwan ku markhaati furay arrinku sidau noqonaya macnaha xaalku waa daran yahay waa maalinka waa yowma alqiyaama nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xasbuka al'aan faltafattu ilayhi ibnu mascuud wuxuu leeyahay xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan fiiriyey faidaa caynaahu waa nabiga labadiisa indhoodoo tadrifaani illimaynaya waa oynaya calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi xadiidkaana waxaa ku jira qur-aanka inuu qofku ka dhagaysto cid kale waxaa suuragala qur-aanka markaad adiga akhrinayso iyo markaad dhagaysanayso in saamayntu ay kugu badan tahay markaad dhagaysanayso lidaalika waxaa fiican qofka marna inuu qur-aanka akhriyo mararka qaarna uu dhagaysto hadduu xataa qur-aanka akhrinay dhagaysiga waxyaabo badan aad ka faa'iidaysaa haddii aad qur-aanka ka dhagaysato qaari cod fiican qiraa'o wanaagsan oo saxiixana akhrinaya qur-aankana bitadabburin wa khushuuc ku akhrinaya saamayn badan oo kugu yeelanaya qiraa'adiisa saamayn badanay kugu yeelanaysaa marka awqaadda aad firaaqada leedahay wakhtiga qofka uu nasanaayo inuu dhagaysto aaday u habboon tahay wakhtiyada qaarna adiga aad akhriso marna aad dhagaysato marna aad akhriso nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ku yidhi ibnu mascuud rasuulka ilaahay ma adoo qur-aanka lagugu soo dejiyay ayaan kugu dul akhriya wuxuu yidhi innii uxibbu an asmacahu min hayri aniga waxaan jeclahay qur-aanka inaan ka maqlo aniga khayrkay inaan cid kale ka dhagaystaan jecla ay igu dul akhri qur-aanka nabiga calayhi salaatu wasalaam abu muusa ibnu mascuud radia allahu canhu wuxuu ku dul akhriyay suurata annisaa ilaa uu aayaddan soo gaaray fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiidan nabiguna calayhi salaatu wasalaam si aada u qoto dheer u dhagaysanaaya ibnu mascuud radia allahu canhu wuxuu nebigu yidhi uu yidhi xasbuka al'aan waan fiirsha buu yidhi faidaa caynaahu tadrifaan waaba indhihiisoo illimaynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam baabkan marka sheikha raximahullah dhowr arrimooduu ku sheegay inay sunno tahay in codkaaga aada wanaajiso markaad qur-aanka akhrinayso iyo inaad qur-aanka akhrintiisa ka dalabto min xasani sawt qof codkiisu wanaagsan yahay iyo walistimaaci lahaa iyo inaad dhegaysato qiraa'adaas ma aha inaad inta qur-aan shidato aada iskaga dul sheekaysato sida dadka qaar ay sameeyaan qur-aanuu shidanayaa umuuro kalena waa ka sheekaysanaya qur-aanka ma barakaad u shidatay soo maaha inaad dhegaysato dhagaysigana muxuu ka dambeeyaa insaad iyo in la aamuso waidaa quri'a alqur'aan fastamicuu lahu wa ansituu qur-aanka haddii la akhriyo qur-aanka u dheg raariciya wa ansituu waxaa la rabaa marka in laisku daro alinsaad waalistimaac inaad aamusto iyo inaad dhegaysato istimaac iyo samaacna waa kala labo istimaac iyo samaac waa kala labo samaacu waa maqal istimaacuna waa dhagaysi ma kala duwan yihiin mase waa isku mid way kala duwan yihiin waxyaabaha qaar adoon u qasdin inaad dhagaysataad maqlaysaa kaas waxaa la yidhahdaa samaac adoo iska socda maalan cajal meel ka shidan aada maqashay ama cod meel ka baxaya aada maqashay kaasoo kale waa samaac iyo maqal istimaaca laakiin waa dalabu samaac waxaa dalbaysaa dhegaysi adaa dheg raaricinaayo waxaa la rabaa qur-aanka markii la akhrinayo in lagaa helo alistimaac ma aha assamaac inay dhegtaadu iskaga dhacdo keliya maaha waa inaad dhegaysato ood u dheg raariciso oo aad la socoto aayaadka uu akhrinayo qaariga adoo markaa ku tadabburaya laakiin tadabburka goormuu imaanayaa tadabbur dhab ah bacda macrifati macnaah markii qur-aanka macnihiisa la barto kadib waxaa muhiima marka qur-aanka macnihiisa in la barto la fahmo ujeeddooyinka allah subxaana wa tacaala iyo aayaadka qur'aaniga macaanidooda markaasi qofka qur-aanka aadu u macaansanaya aaduuna ula soconaya markii la akhrinayo waana ku khushuucaya waa ku tadaburaya in badan wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin